wabarakaatu subax wanaagsan qodobada wararka saaka ugu waaweyn waxaa kamid gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo ku sugan degmada afgooye ayaa go'aano adag ka soo saaray dhulboobka muddooyinkii ugu dambeeyey la sheegay inuu ka socday gudaha degmadaas shirka maareeyaasha garoommada diyaaradaha dalka ayaa ka furmay shalay magaalada muqdisho waxaana lagu wadaa in maanta lagu soo gebagabeeyey muqdisho ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka ee jubbaland ayaa la wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland kuwaas oo tan iyo sannadkii laba kun iyo toddoba ay maamulayeen kooxaha muqaawamada oo ay ugu dambeeyeen al-shabaab qodobadaas iyo kuwo kale ayaan wararkeenna aroornimo ku tegin doonaa
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waxaad hesheen qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa ismaqal wanaagsan kusoo dhowaada warkii dunida oo dhan aan ku bilaabay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo ku sugan degmada afgooye ee isla gobolkaas ayaa go-aano adag ka soo saaray dhulboob la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray gudaha degmada afgooye ibraahim mayow maxamed ayaa soo waramay
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ka duulaya baaritaanka xiisadii suuqa xoolaha ee degmada afgooye ayaa maanta kormeeray suuqa xoolaha kormeerkan ay ku helinayeen duqa magaalada ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha amniga degmadan ayaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose waxa uu ku indhiindheeyey meelaha burburinta lagu sameeyey iyo dhulka uu ku fadhiyo suuqa xoolaha ee degmada afgooye intaas kadib gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa shir gudoomiyey kulan looga hadlayey amniga guud ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyo xiisadii maalmahan ka taagnayd suuqa xoolaha kulankan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha amniga degmada saraakiisha amniga iyo maamulka degmada afgooye ee kulankan goobjooga ka ahaa ayaa lagu amray inaan la dhisan karin howlo kalena loo isticmaali karin dhulalka danta guud ee ku yaala degmadan afgooye markii uu kulankan soo dhammaaday waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey kulankan iyo waxyaabaha looga hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare waxaan kormeer ku tagnay dhulkii oo suuqa xoolaha ee degmada afgooye halkaasi oo qof ay sheegtay inuu asaga leeyahay balse haddana kadibna uu isticmaalay ciidamo asaga uu watay oo dhibaato ka geystay suuqii oo dhulkiina ay burburiyeen oo meelaha qaarkood oo dhismo ahaa na meeshii ku burburiyeen halkaas ayaan soo booqanay suuqii o dhan kormeerkeeni kadib saakit waxaan qabsanay shirkii amniga ee degmada shirkaasoo aan kula kulanay dhammaan hay-adaha amniga qaybahooda kala duwan oo ay ugu horeeyaan taliska booliska degmada afgooye iyo ciidamada daraawiishta ee booliska ee ku sugan degmada afgooye sidoo kale waxaan shirkaasi kasoo qayb galeen ciidamada milatariga ama s n a oo qaybahooda kala duwan oo ayagana degmada afgooye ku sugan shirkaasi ayaan qabsanay sidoo kale waxaa shirkeena nagala soo qayb galay gudoomiyaha degmada afgooye iyo ku-xigeenadiisa shirkii waxaan ka hadalnay amniga guud ee degmada marka hore sidii loo sugi lahaa iyo deegaanada hoos yimaadaan oo mar walbaba loo baahan yahay mas-uuliyadda ay saarantahay ciidamada amniga ee degmada ku sugan iyo agaaraheeda oo dhan shirkii markaan yeelanay ciidamadii ayaan la dardaaranay annagoo kula dardaaranay inay marka hore ay sugaan amniga deegaanada hoos yimaada degmadaanoo idil iyo magaalada afgooye sidoo kale dardaarankaas kadib waxaa soo baxay gaab yar oo dhacdadii ka dhacday suuqii afgooye dhacdadaasoo ahayd in ciidamo aanan ka amar qaadanin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo qeybaha booliska oo ka madax bannaan oo maleeshiyada oo yimaadeen degmada afgooye ciidankaasi oo dhibaato ka geystay suuqii baaritaan dheer markaan sameynayna ee noo soo baxday in ciidankaasi meel gooniya ay ka amar qaataan aysan jirin balse amar waxaan ku siinay ciidamada qaybahooda kala duwan oo booliska iyo milatariga iyo qeybaha kala duwan ee booliska ee daraawiishta ee ku sugan degmada afgooye in dhacdadaasi aysan mar dambe aysan soo laabanin oo ay ka hortagaan si kastay ahaatana cid ka samayn karta falal amni daraa inaysan jirin degmada afgooye degmada qofkii dacwad qabaa ama dhul ha ahaado ama dacwad kale ha ahaato inuu marka ugu horeeyo uu la soo xiriiro maamulka deegaanka ama degmada markuu maamulkaasi la soo xiriiro xukunka maxkamadaha ay u xukumaan asagaasi ayaa fulintiisa waajib ay ku tahay Een, haddii ay u baahato marka ugu horeyso waxaa loo baahan yahay ciidamada ilaalada deegaanka inay fuliyaan haddii aysan hub iyo ciidan iyo waxaas haddii aysan jirin ayagaasaa ku filan kadib in maamulka degmada hadduu u baahdo inuu fulintaas u isticmaalo boolis asagaa xaq u leh booliskii ayuu u isticmaalayaa haddii booliskii awoodi waayaan ciidamo daraawiish ayaa ku sugan degmada afgooye awood u lehna inay fulintaasi qayb ka noqdaan sidoo kale haddii culeyska intaas uu ka bato maamulka degmada ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu isticmaalo ciidamada intaas ka badan ee markaas loo baahideeda ay jirto laakiin qof inuu yidhaahdo waxbaa la ii xukumay anigaana fushanaya anigaana qaste anaana qooshanaya wax soconayo maahan waxaan ugu baaqayaa ugana digayaa cid walba oo isku dayda inay arintaas oo kale ama falkaasi oo kale ee isku dayda mar labaad in tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo intaas kadib waxaan ka hadalnay amniga guud ee degmada oo boqolkiiba boqol uu sugan yahay wax dhibaataan aysan ka jirin waxaa jiray falal afduuba oo dhacay oo degmada afgooye ka dhacay ayadaasina waxaan ku boorinay in ciidamada amniga ay qaybta ugu weyn ay ka qaataan roondana ay ka sameeyaan degmada guud ahaanteeda iyo gaafaheeda oo idil waxaa jiray dad tuhmanayaal ah oo lagu tuhmayay keyskaasi sideena xogta nagu soo gaartayna qaar ka mida lagu haayo gobolka banaadir khaasatan saldhigga degmada dayniila lagu qabtay waxaana soo gaartay sidoo kale in qof ka mida dadkii tuhmanayaashaasi ah la waayey oo la leeyahay wuu baxsaday marka arintaasi ayadana baaritaan rasmiya in lagu sameeyo ayaan farnay hay-adaha amni ee khuseyso ilaa gobolka banaadirna xiriir ayaan la sameynaynaa in uu qofkaasi tuhmanaha ah kuna tuhmanaa in uu sameeyey afduub ka sameeyey degmada afgooye dhibaatana u geystay dadkii ganacsatada ahaa ee afduubkaasi
ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka xagar ee gobolka jubbada hoose kala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab halkaasoo ay ka arriminayeen tan iyo sanadkii laba kun iyo sideed oo ay meesha ka baxeen xoogagii midowda maxaakiimta howlgalkan oo ay si wada jira u fulinayeen ururada shanaad ee danab iyo ururka labaad ee ciidanka jubbaland ayay kula wareegeen deegaanka xagar oo hoostaga gobolka jubbada hoose halkaasoo ay muddo ka badan toban sano ay maamulayeen al-shabaab ciidamada ayaa si nabada kula wareegay deegaanka kadib markii ay kadib markii ay al-shabaab isaga baxeen halkaas oo ay muddo fog markaa ku sugnaayeen bulshada ku dhaqan deegaanka xagar ayaa soo dhaweeyay ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland iyagoo tilmaamay in ay sugayeen muddo dheer sida ay hadalka u dhigeen jubbooyinka waxaa ka bilowday howlgalle xoog leh oo ay iska kaashanayaan ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland magaalada muqdisho waxaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo shirka garoomada diyaaradaha ee dalka kaasoo ka furmay maalintii shalay magaalada muqdisho faadumo cabduqaadir ayaa ka warramaysa
muqdisho waxaa lagu qabtay kulanka maareeyaasha garoomada diyaaradaha soomaaliya iyo tababarka amniga garoomada diyaaradaha madashan sidoo kale goobjoog waxaa ahaa maareeyaasha garoomada soomaaliyeed ee gobolada dalka ku-xigeenadooda iyadoona gogoshan uu dhigay maareeyay ku-xigeenka hay-adda duulista reydka soomaaliyeed ahna agaasimaha garoomada mas-uuliyiintii ka kala socotay labada dhinac isbarasho iyo isxog waraysi ay sameeyeen kadib kulanka waxaa daafuray wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka duulista hawada cabdikariin cabdow xaydar waxa uu sidoo kale ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya dhammaantiin agaasimayaasha saa waran tihiin muqdisho iyo koonfur galbeed iyo mayna kala dhahaya puntland agaasimayaasha soomaaliyeed tihiin soo wada dhawaada insha allah aan wada faa'iidaysano aan wax kala barano aniga wasiirku xoogaa baarlamaanka shalay waa ogeydan oo xoogaa howlaha iska kackacsanaa marka arrimo siyaasadeedan geli rabnaa marka haddii aan xoogaa idiin goyno noocuu daara hawsha waa nala ku matalaa laakiin waan ila joognaa waan idiin imaanaynaa waan ila xiraynaa shirka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkiina si guud ayuu nagu furaya
cabdiweli ibraahim garyare waa maareeyay ku-xigeenka hay-adda duulista reydka soomaaliyeed ahna agaasimaha garoomada dhankiisa waxa uu sharaxaad ka bixiyey ujeedka kulankan iyo sababta ka dambeysay inuu gogoshan dhigo sidaad la socoteen ujeedada kulankani ee aan ka lahayn wuxuu ahaa mid aan soo bilownay markii ugu horreysay aan aan xafiiska mid aan ku baaqay inaan qaban doono ujeedkiisuna ahaa inaan abuurno isku xir iyo xiriir wada shaqayn oo dhex mara madaxda maareeyayaasha ee rabuurada dalka soomaaliya annaga ujeedkeena uu yahay inaan kasoo dhalaalno oo aan shaqada naloo igmaday daadajino oo aan u fududeyno madaxda maarayaasha ee reeboorada dalka soomaaliyeed sidii ay wada shaqayn dhow ula yeelan lahaayeen hay-adda duulista iyo wasaaradda duulista hawada soomaaliyeed labadaba Eh, waanan ku faraxsanahay in markii ugu horeysay eh, shaqadii koowaad aan qabanay inay noqoto wada tashi sababtoo ah howl ma bilaabi kartid adigoo aanan wareysan dadkii xogogaalka u ahaa ama ehelka u ahaa shaqadaasi maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan ayaa sheegay howsha qaranka ay u hayaan inay tahay mid adag weliba taxadar badan u baahan waxa uu xusay muhiimaddu inay tahay sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta ka dhexaysa marka workshopkan wuxuu muhiim u yahay soomaalida gudbi doonta oo caalamka gudbay ka mid noqon doonta diiwaan geli kasta geli karta diyuurad eh, maaragtay laysan bixin karta garoomada dalkoo dhan oo idinku madashaan garoon haysta shahaadada garoomada ku shaqeeyaan oo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay bixiso oo sharcigan waajib ka dhigayo garoon haysta kuma jiro waxaan rabnaa inay maanta gogol xaar u noqoto in garoomadaas shahaadadaas ay helaan lalana xisaabtamo waxa shuruucda caalamiga ay ku waajibinayaan na ka soo bixi kara Eh, eh, waxaan kaloo rabnaa fursaddan in uga faa'iidaysano teamka aviation security oo national civil aviation security program sharciga la yidhaha dhammaystiray oo implementationkiisa ama fulintiisa u gudbaya in fursaddan ay u isticmaalaan in wixii soomaaliya loo develop gareeyey sharcigaas ay idila wadaagaan idila qaybsadaan fikradiina aad ku darsataan insha allahu tacaala idinkuna aada garoomadiina ku dabaqdaan bashiir macalin cali agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada isna dhankiisa goobta ayuu ka hadlay waxaan rabnaa maarayaasha eerabooradu isku xiran oo isku duuban kuna xiran maaraayihii guud ee eeraboorada maamulaya ku xiran oo hal qof isku ah oo aqoonta iyo cilmiga iyo talada kala qaato wax walba kala qaato waxaan rabnaa maarayaasha eeraboorada sidaan oo kale ayagan inay abaabulaan is-aqoon wadaarsi workshopyo inay sameeyaan dhexdooda ay samaystaan yacni qof walba meesha uu joogo markuu ka shaqaynayo wax ka jira saxda ah waa ogyahay midka kale walaalkiisa caawi karo midka airborkan jooga xamar kan baydhabo joogo ayaa wuxuu ka caawin karaa waxyaabaha qaar kan jooga garawana kan jooga maxaa la yidhaahdaa xamar ayaa caawin karo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka duulista hawada ayaa tilmaamay wakhtigan inay habboon tahay in la kala saaro aragtida siyaasadeed ee laysku khilaafsan yahay iyo howsha qaranka loo hayo siminaarka inoo furmaya maanta inaynu aada uga faa'iidaysano in muxuu ahaaye aynu baranno shuruucda laynooga baahanya inaynu baranno in muxuu ahaa aynu eerbooradeena si habsami leh aynu oga shaqayno waxaan rajeynaya insha allahu tacaala waqti aan fogeen inay eerbooradu inoo noqon doonaan eerboorro caalamiya in muxuu ahaaye ranweyada la hagaajin doono oo ranweyo qurux badan la dhisi doono waxaasoo dhan dowladdu waa qorsheynaysaa waana ku maqan tahay laakiin waxaa ladinka rabaa idinkana dulqaad iyo sabirka ayaa ladinka rabaa waana mahadsantiin faadumo cabduqaadir raadi i t v-ga dalsan
gudahaan wararkeennii subaxnimo ayaan saaka intaas kusoo gabagabeyneynaa saaxiibayaal kulanti dambe nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel